halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kutubta axdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan reer rooma markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda koowaad ee cutubka laba iyo tobanaad markaasoo uu bawlos lahaa jidhkiinna sida allabari nool oo quduus ah oo ilaah uu ku farxo u bixiya haddaba markan bawlos wuxuu ku soo xirayaa waanadan waxyaalihii uu baryey ama uu u sheegayey ilaa iyo cutubkii koowaad waxaad mooddaa markaad aayaddaasi u kuurgasho in bawlos uu soo gaaray gunta warqadda oo markuu leeyahay waxaan idinka baryayaa ayaa taasoo ay noqonaysaa luqadda nimcada mase ahan tan sharciga haddaba ma jiraan wax qasab ah oo bawlos wuxuu nebi muuse kaga duwan yahay waxa weeye inaannu shuruuc iyo amarro meelmarinaynin rasuul bawlos wuu qalbi qaboojinayaa dadka haddaba miyaa bawlos wax uu amrayaa waa hagaag wuxuu ku leeyahay filimon waan ku siin karayaa amar laakiin ku siin maayo haddaba bawlos wuxuu dadka ku leeyahay waan idiin baryayaa haddaba marka uu leeyahay naxariista ilaah aawadeed ayaa waxaa muuqanaya marka la eego luqadda cibraaniga in naxariistu ay noqonayso jamac ama wax badan waxay taasu muujinaysaa in naxariista ilaah ay aad iyo aad u badan tahay naxariistu waa uurdabacsanaan raxmad iyo uriyaaqid haddaba waxaa qorriinku uu leeyahay naxariistiisu weligeedba way sii waartaa waxaa haddaba laynoogu yeedhay inaan ilaah isku dhiibno ama aan isku saddaqayno waana isla hadalkii sidaad xusuusataanba ku qornaa cutubka lixaad inkastoo dadka qaar ay leeyihiin sida ay iminka aayaddu u dhacayso way ka duwan tahay sidii ay markii hore u dhacaysay haddaba waxaa muuqdaa ama caddaan ah in qidcadani ay ahmiyad ballaaran tahay waana ficil laynaga doonayo inaan ilaah la hornimaadno waxaana loola jeedaa in aniga iyo adigaba aan isku bixinno ama aan isku dhiibno ilaah jidhku waa aalad aynu innagu isku sharraxayno maankayaga ayaa markaasi waxaa isticmaalaya ruuxa quduuska ah haddaba waxaa laynoo sheegayaa inaan ilaah ku ammaanno jidhkayaga oo waxaa rasuul bawlos mar kale uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka lixaad aayadda labaatanaad ee baalka laba boqol shan iyo toddobaatan ee axdiga cusub sida tan waayo markii addoommadii dembiga ahaan jirteen xagga xaqnimada waxaad ahaydeen xor waxaa kaloo mar kalena uu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filibos cutubka koowaad aayadda labaatanaad ee baalka saddex boqol afartan iyo lix ee axdiga cusub sida tan sida aan aad iyo aad u filanayo oon u rajaynayo inaanan waxba ku ceeboobin laakiinse siday weligeed ahaan jirtay in haddeerna dhiiranaan oo dhan masiixa lagu ammaano jidhkayga hadday tahay nolol iyo hadday tahay dhimashaba rasuul bawlos wuxuu mar kale isagoo ka hadlaya inaan jidhkeenna sida sadaqo oo kale u bixinno uu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka afaraad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan mar walba jidhkaannu ku sidnaa dhimashada ciise in haddana nolosha ciise ay jidhkayaga ka muuqato haddaba iyadoo ficil laynaga doonayo ayaa loo baahan yahay inaan shakhsiyaddeenna amaba qofnimadeenna oo dhan siinaa ilaah waxaana taasi loo samaynayo waxa weeye cibaadaysigeenna caqliga leh haddaan horay idinku sii wadno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka laba iyo tobanaad aayadda labaad ayaa waxaa qoran sida tan ha u ekaanina dadka ifkan laakiinse ku beddelma cusboonaanta maankiinna inaad hubsataan waxa ay tahay doonista ilaah oo wanaagsan oo isagu uu ku farxo oo kaamilka ah haddaba nin ka mid ahaa mufasiriinta caanka ah ee warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma fasiray oo la yidhaahdo keneth ayaa waxa uu ku tafsiirayaa warqaddan sida tan ha isku sifaynina ama ha isku tilmaamina dabeecad aydnan lahayn oo aan ka imaanin shakhsiyaddiinna oo aan matalaynin shakhsiyaddaada dhabta ah laakiin dabeecadda aad dusha ka muujinaysaan waa inay ahaato mid gudaha ka timid oo matali karta shakhsiyaddaada dhabta ah adigoo cusboonaysiinaya maankaaga oo ka gudbi karaa haddii lagugu tijaabiyo waxa doonista ilaah ay tahay markay joogto wanaagga taasoo uu isagu ku farxo oo kaamilka ah ama uu raalli ka noqon karo haddaba inkastoo tani ay faahfaahsan tahay ayaa haddana taasu ay noqonaysaa wixii ku qornaa qidcadii ka horraysay tarjumada ama tafaasiisha ninka la yidhaahdo mister keneth bawlos wuxuu ku adkaynayaa rumaystayaasha inaanay ku beddelin shakhsiyaddooda tan dadka iyaga ku hareeraysan ay leeyihiin iyo weliba kuwa xubnaha qaar ee wehelnimada oo aan hagaagsanayn haddaba qofka ilaah waa inuu ka fogaadaa xanta iyo xumaanta kale ee dadka hareerahayaga joogaa ay samaynayaan waa inaan caadi ahaan dad quman noqonnaa ama waxaan idinku leeyahay inaan noqonno kuwa caadi ah oo dadka wax dheer haddaba haddii innaga aynu nahay kuwa dadka kale waxay samaynayaan la sameeya ayaa waxaa cad inaynu sidooda oo kale laba wejiilayaal noqonayno haddaba laba wejiila ayaa waxay noqonaysaa griig ahaan hubokrites haddaba hubokrites waxaa loola jeedaa ama loo yaqaanay berigii hore nimanka jila riwaayadaha waayo waxay jilaan wax ayan ahayn waxaad markaasi arkaysaa in innaga oo dhan aan laynaga waayaynin laba wejiilannimo waxaa dabeecadaheenna ku jira qosolgariir aan run ahayn ilkacaddayn been ah iyo salaan aan niyad ahayn waxaa haddaba bawlos uu leeyahay maadaama waxyaabahaasi qurunka ah ay idinku jiraan oo haatanna aad masiixi noqoteen waxaa wanaagsan in waxa niyadihiinna ku jira aad xagga sarena ka muujisaan waxaana taasi loola jeedaa inay saamayso waxa aad ka hadlaysaan abwaan soomaaliyeed baa wuxuu yidhi ama ugu magac daray riwaayad oo fikiray waa maadees adduunyadu dadkuna wuu matelayaa haddaba sida uu isagu u soo dhigay ama dhanka uu ka cabbiray aarahdiisa ayaad mooddaa in dunidu ay sidaas tahay laakiin haddii aad dhinacyo kale ka eegto ayaad arkaysaa in dunidu ayan maadeys ahayn dadkuna uusan matelaynin waase haddii aad masiixi tahay qofka masiixiga ah ma ahan inuu wax matelo ama noqdo hubokraytis ama labawejiile waayo ruuxa quduuska ah ayaa gudihiisa ka dhex shaqaynaya iyadoo weliba uu ku beddelayo noloshiisa cusboonaanta maankiisa haddaba waxaad arkaysaa in bawlos mar waliba uu diiradda saarayo in dadku ay ku beddelaan noloshooda maankooda soo cusboonaaday waa masiixiyiinta ah isagoo la hadlaya dadka reer korintos ayaa bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad sida tan laakiin dhammaanteen innagoo aan indho shareyrnayn ammaanta rabbiga aynu arkaynaa sidii in muraayad lagu arko oo isu ekaanta ayaa laynoo rogayaa ammaan ilaa ammaan sida tan xagga rabbiga ruuxa ah ka timaada waxaa kaloo uu ku leeyahay tiitos sida tan ku qoran warqaddii tiitos cutubka saddexaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan inaguma uu badbaadin shuqullada xaqnimada oo aynu samaynay laakiinse naxariistiisa aawadeed wuxuu inagu badbaadiyey nadiifinta dhalashadii labaad iyo cusboonaysiinta ruuxa quduuska ah haddaba markii ruuxa quduuska ahu uu maankeenna cusboonaysiiyo ayaa rumaystuhu awood u yeelanayaa inuu tijaabada doonista ilaah ka gudbo oo wax walibana way u wanaagsanaanayaan haddaba marka ay inala noqoto inaan qaadanno aniga iyo adiga dabeecado aynan lahayn ayaad arkaysaa inaanay inoo suuroobaynin inaan garanno doonista ilaah ee nolosheenna haddii aynu isku dhibno doonista ilaah iyo nolosha rumaystayaasha ayaan arkaynaa in taasu ay wanaagsan tahay ay ku cabbiran tahay waxa qofka rumaystaha ahi uu doonayo marka koowaad tijaabadu waxay noqonaysaa mid hagaagsan dabeetana la aqbali karo dabeetana waxay u gudbaysaa mid kaamil ah in doonista ilaah ama waxa ilaah uu ka doonayo ninka masiixiga ah iyo qofka iyo ficillada qofka masiixiga ahiba ay isla ekaadaan ama ay sinmaan oo waxay noqonaysaa inaan kaamilno doonista ilaah oo aynan dhanna uga bayrin saaxib adiga un ma ahan kan horumarinaya xaaladda bawlos ayaa wuxuu leeyahay waxaan samayn karaa wax kasta sidee wax kasta aad ku samayn kartaa waxaad wax waliba ku samayn kartaa buu leeyahay bawlos adigoo masiixa soo mara rumaystaha wuxuu samayn karayaa wax waliba ee ku jira doonista ilaah waa wax la yaab leh inaan la matelin nolosha masiixinimada laakiin waa inaad u aqbashaa sida wax iska dabiiciyan ah adigoo u daynaya ruuxa ilaah inuu kugu soo dhaqaaqo oo uu kaa dhex shaqeeyo haddaba nin xikmad leh baa laga qoray inuu yidhi haatan ma lihi waa markii uu masiixi noqdaye damac aan degganayn oo aan ku raadinayo waxyaabo waaweyn oo aan doonayo inaan sameeyo amase waxyaabo qarsoodi ah oo aan doonayo inaan ogaado waxaan haatan la mid ahay buu yidhi dhallaan la daryeelo meel kastoo aan aado waxaanan idinku leeyahay wax waliba ilaah ku wareejiya bawlos wuxuu masiixiyiinta ka baryayaa inay sidaas yeelaan sidaas keliya ayaa lagu gaari karaa farxad iyo yididiilo aan dhammaan iyo buuxnaanta nolosha waxaa jira dad haddaba afka un ka yidhaahda waxaynu nahay masiixiyiin oo markii ay hor joogaan kuwa xushmadda leh iska dhiga sida inay yihiin kuwa u go'ay adeegidda haddii aad aragto isagoo dad kale la jooga kuwaasoo aan quduusiin ahayn ayaad arkaysaa inuu si wuxuushnimo ah u dhaqmayo wuxuuna ka tegayaa tii masiixinimada ee uu ka sheegtay afka un laakiin aan qalbiga ka ahayn goor ay ahaataba kuwa afka ka sheegta inay masiixiyiin yihiin bannaanka ayay imaan doonaan oo waa la muujin doonaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa maaddada ku saabsan hadiyadda ruuxa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaa waxaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka laba-iyo tobanaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan waayo nimcadii lay siiyey ayaan ku hadlayaa waxaan ku leeyahay mid kasta oo idinka mid ah yuusan isdarajayn intuu isdarajayn lahaa inka badan laakiinse miirqab ha ku fikiro sida ilaah mid kasta uu u siiyey qayb rumaysad ah haddaba anigu sidan baan u tafsiirayaa aayaddan waxaa qoran nimcadii lay siiyey ayaan ku hadlayaa oon wax ugu sheegayaa mid waliba ee idinka mid ah inaannu iska fikirin qudhiisa oo keliya wax badan sida ilaah mid kasta uu u siiyey qayb rumaysad ah haddaba bawlos markii uu sidan lahaa wuxuu dadka ka waaninayaa inaanay damac badnaan oo ay ka fikirin jagooyinka kiniisadda waayo waxaa laga yaabaa inaannu qofkaasi u lahayn xirfad waxa uu ku taamayo waxaan kaloo garanayaa in dad badan ay doonayaan inay howl ka qabtaan kiniisadda hase yeeshee waxa aynu u baahannahay waxa weeye isla sidii bawlosba uu yidhi miirqab ku fikira waxa uu leeyahay ma ahan inaan ku horumarno howlaha masiixiyiintu ay u hayaan sayidka waxaa wanaagsan inaan ilaah loogu imaanin carweyni laakiin loogu yimaado sida aynu nahay haddii uu arko in wax wanaagsanu inagu jiraan oo aan ku cabbirannahay dantiisa ama qasadkiisa isaga ayaa ina dooranaya ma ahan inaynu isriixriixno ama aan u soo orodno inaan kursi ka qabsanno ururada howlaha ka wada dunida ee masiixiyiinta ah waa in hadiyadda ilaah uuna siiyey aan ugu shaqayno masiixa iyo howlaha dunida loo qabanayo waxaa laga yaabaa inaynan ku wanaagsanayn inaan heesno ama aan maamul qabanno ha yeeshee aan ku wanaagsannahay wacyigelinta dadka markaas taasi bay howshayadu noqonaysaa oo ma ahan inaan wax kale u hanqaltaagno waa inaan sugnaa wakhtiga ilaah howlihiisa kala duwan uu inoo dirsanayo saaxib ma ahan inaan ka fakarno nafsaddeenna oo aan iska weynaysiinno dadka kale waa inaan aqoonsannaa awoodda ama kartidayada iyo weliba itaaldarradayada oo aan samaynaa waxyaalaha ilaah uu inaga doonayo inaan samayno waa wax wanaagsan inaad mar waliba doon doonto waxa aad ku wanaagsan tahay si aad ilaah shaqo ugu qabato haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha afar ilaa shan waxaa qoran sida tan waayo sida aynu xubno badan ugu leennahay jidhkeenna oo aan xubnaha oo dhammuna isku shuqul u ahayn sidaas oo kalaan innagoo badan masiixa isku jir ku nahay oo midba midka kale waa xubnihiisii haddaba waa markaan markii ugu horraysay ee bawlos uu soo saaray ama bannaanka keenay hannaanka kiniisaddu ay ku shaqayso oo ah inaynu dhammaanteen qayb ka nahay jidhka masiixa haddaba markaad eegto warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos mawduucan buu kala hadlayey welibana reer korintos un maahane xitaa wuxuu kala hadlayey reer efesos iyo reer kolosai haddaba kiniisadda oo ah jidhka masiixa ayaa waxay u shaqaynaysaa sida jidhka dadka oo kale oo xubin xubin la dagaalsan ma jirto waxaana taasu ay ka micno tahay in hawsha gacmuhu ay qabtaan aanay indhuhu qaban karin oo tan dheguhu ay qaban karaanna ayaan luguhu qaban karin hase yeeshee isku shaqo ayay sameeyaan haddaba ninna ma qori karo ama carabaabi karo waxa hadiyadaha kala duwan ee dadku ay noqonayaan dadku waxay leeyihiin hadiyado fara badan nin walibana ilaah howl gaar ah ayuu hibo u siiyey taasoo aannu la wadaagin dadka kale nin baa aftahan ah mid kalena waa gabyaa midna waa nin saanac ah mid kalena waa nin beeraley ah mid baa xoolaha cudurradooda yaqaan midna sida loo raadiyo ayuu garanayaa midna waa kalluumaysato midna waa ciyaaryahan mid waliba ilaah wuxuu siiyey haddaba hadiyad marka ay sidaas tahay ayaa la doonayaa in hadiyadahaasi oo dhan ay hal ujeeddo leeyihiin ama ay ku aroorayaan haddaba hadiyadaha kala duwan ee masiixiyiintu ay leeyihiin ayaa ilaah u isticmaalayaa ama u isticmaalayaa wanaagga kiniisadda iyo waxqabadkeeda rasuul bawlos ayaa qaar ka mid ah hadiyadaha hoos inoogu sheegi doona haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno haatan warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka laba-iyo tobanaad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan innagoo haysanna hadiyado ku kala duwan nimcadii layna siiyey hadday tahay wax sii sheegid aan wax ku sii sheegno sida qaybta rumaysadkeenna haddaba hadiyadaha ayaa marka laga dhigo luqadda giriigta waxay noqonaysaa krismata oo la mid ah erayga nimco waxaa eraygaasu uu noqon karaa marka la eego afka giriigta oo uu u dhigmayaa nimco waana waxa laga helo oo keliya ruuxa rabbiga ilaah wuxuu kiniisadda siiyey rag iyo dumar hadiyado kala duwan leh qof waliba ee xubin ka ah kiniisadda ayaa isna wuxuu leeyahay howl u gaar ah ee uu samaynayo hadiyaduhu way kala duwan yihiin laakiin loolama jeedo in dadka qaarkii aanay hadiyado ama waxyaabo ay ku wanaagsan yihiin aanu jirin qof waliba ee masiixi ah wuxuu leeyahay hadiyad waxaana ay ku timaadaa nimcada ilaah marka ilaah u badbaadiyo dadka oo uu ku soo daro jidhka masiixiyiinta howl baad qabanaysaa ma ahan inaad tahay matoor laakiin waxaad tahay mid ka mid ah jidhka oo ah unug nool haddii hadiyadda lagu howlgalo ayaa waxaa awoodda ruuxa quduuska ahi ay u xaqiijinaysaa qofkaasi inuu hadiyaddaasi leeyahay hase yeeshee rumaysto kasta ayaa wuxuu u baahan yahay inuu hadiyaddan isticmaalo adiguna waa inaad tijaabisaa inaad hadiyad shaqaynaysa leedahay iyo in kale waxaad tijaabinaysaa inaad leedahay karti oo waxaad eegaysaa inaad bulshadaada barako u tahay iyo in kale miyaad kiniisadda dhisaysaa haddaba mise waad kala qaybinaysaa haddaba haddii qaar ay leeyihiin hadiyadda wax sii sheegidda ayaa farriintu ay ka imaanaysaa ilaah waxaad ogaataa in hadiyadda wax sii sheegidda lagu helo siismada rumaysadka iyo awoodda ku cabbiran hadiyaddaas haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka laba-iyo tobanaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan ama hadday tahay adeegid aan aad u adeegno kii wax baraana si fiican waxa u baro marka waxaa la leeyahay waa inaan howl qabannaa oo welibana ay noqotaa howl ficil uu ka muuqdo waxaa jira kuwo badan oo ka howlgala kiniisadda oo aan adeeggoodu wacnayn kuwo badan ayaan lahayn hadiyadda hadalka laakiin waxay leeyihiin tan adeegidda waxaanan garanayaa haweenay hadiyad u leh cunto karinta taasina waa hadiyad wanaagsan qofkaas oo kale haddii xaflad ay leedahay kiniisadda aad baa loogu baahanayaa markaana hadiyadda adeegidda waxyaabo badan bay ka kooban tahay iminka waxaynu hore idinku sii wadaynaa xigashada warqaddii iyo hadalladii bawlos uu kula hadlayey dadka reer rooma waxaanan eegaynaa cutubka laba-iyo tobanaad aayaddiisa siddeedaad waxaana qoran sida tan kii wax waaniyaana si fiican waxa u waaniyo kii wax bixiyaana deeqsinimo waxa u bixiyo kii wax u taliyaana dadaal waxa ugu taliyo kii wax u naxariistaana farxad waxa ugu naxariisto haddaba kan ilaah uu siiyey xikmadda ee garanaya talada wanaagsan iyo waxa qofka dareenkiisa dejin kara waa inuu sidaas yeelo haddaba waanada ayaa waxaa giriig ahaan ay noqonaysaa baraklaysis oo cilmiyan la odhan karo qalbiqaboojin dadka qaar ayaa leh hadiyad ay bini'aadamku ku qalbiqaboojiyaan haddaba ilaah wuxuu aadmiga siiyey sidaan horayba idinku soo sheegnay hadiyado ay ku shaqaystaan oo ay lacag ku samaystaan taasina waa hadiyad waxaanse garanayaa shakhsiyaad fara badan oo masiixiyiin ah oo ilaah lacag uu siiyey taasina waa hadiyaddooda haddaba marka la leeyahay kii wax u taliyaana ha u taliyo ayaa taasu ay ka micno tahay hoggaanka haddaba waxaa jira kuwo badan oo howlo ka haya kiniisadda oo leh hadiyadda maamulka waana inay si habboon waajibaadkooda kaga soo baxaan si wax waliba loogu sameeyo si hagaagsan waxaa ugu dambeeya qidcada kii wax u naxariistaana farxad waxa ugu naxariisto taasoo aynu ka garanayno ama inoo tilmaamaysa hadiyadda ficilka ah ee aynu dadka u naxariisanayno sida ku jirta qisada ciise masiix ee ahaa ninkii reer samaariya tusaale ahaan waxaa jira rumaystayaal fara badan oo aan garanaynin hadiyaddaasi ama sida loo muujiyo hadiyaddaas iminka waxaynu eegaynaa maaddada cashirkeenna caawa ugu dambaysa waxaana weeye maaddada qusaysa xidhiirka rumaystayaasha ka dhexeeya si bal aynu ku ogaanno waxa taasi laga leeyahay ayaa waxaa habboon inaan isla eegno aayadda sagaalaad oo isla cutubka laba-iyo tobanaad ah waxaana qoran sida tan jacaylku ha noqdo mid aan laba weji lahayn sharka karha wanaagga xagsada
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye urbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin